arrimahan qaxootiga waxaan waxaan ka wada hadalay in heshiiska saddex kalsoodka in la hirgeliyo in ay already aan ognahay in dad ku dhow siddeetan kun oo qofoo soomaaliya soomaaliya ay dib ugu ugu noqdeen ay kenya ka baxeen in si heshiiskaana loo wado sida caalamiga ee hore loogu heshiiyey oo la ilaaliyo dadka xuquuqdooda iyo iyo sharciga kenya iyo sharciga soomaaliya ayaa ayaa ayaanu ka wada hadalnay oon ku heshiinay siddeetanka kun aad sheegtay ma dad iskood u laabtayba mise waa dad qasab lagu celiyey waa dad iskood u laabtay iyagu iskaga tegey dowladda kenya waxay sheegtay in saddex bilood ay u qabatay qaxootiga oo arrintaas hay-adda qaxootiga uga qaabilsan ay kala hadashay mowqifkeedii maxaa iska beddelay anagu kolleyba nalooguma soo sheegin si rasmiya nalooguma sheegin in ay dowladda kenya sidaa damacsan tahay dowladda soomaalida looma soo sheegin maantana lagama wada hadlin dowladda kenya heshiisyada ay la gashay caalamka u n h c r ka qooda la yidhaahoo kale dowladda soomaalida ay la gashay dad ilaalinaya oo xusaya oo oo aan ku kalsoonahay inay inay sameynayaan weyn marka arrintaa iyadaa anagu miidiyadu maan ka maqalnay arrinta kaleeta ee soomaalida aadka u saameysay waxaa ka mid ah xawaaladihii maxaad iyaga iska dhahdeen arrintaas xawaaladaha waan waxaan ka hadalnay muhiimka ay dadka soomaalida meel walay joogaan kuleeyihiin dadka soomaalida maahane dadka reer kenya ay isticmaalaan dadka south sudan ay isticmaalaan dadka geeska africa iyo bariga africa oo dhan dadka joogaa ay ay isticmaalaan waxaanu sheegnay ahmiyadda ay leeyihiin waxaan ka wada hadalnay in maaragtay arrintaa dhaqso wax looga qabto madaxweyne ku-xigeenku wuu nagu raacay wixii ayan dembi gaara lagu haysto in dembigooga maxkamadaha la geeyo oo waxa weeye kambaniyadaasi kambaniyo registera oo sharci ku shaqeeya oo reer kenya weeyi dadka ka shaqeeya ay kenya yihiin inteeda kalena dhaqso loo xal looga gaadho sidii xawaaladaha loo loo furi lahaa oo muhiim ku ah regionka oo dhan khaasatan dadka soomaalida meel walay joogaanba waxaana lagu heshiiyey in fumaati loo eego waxna laga rajo ma ka qabtaa in arrintaasi ay midho dhalayso oo xawaaladihii haddaan la wada furayn xataa qayb un loo furi doono soomaalida waan waan waan ka qabaa anigu waxaan qabaa in wixii dembi lagu haystana dembiga lagu lagu haysto lagu qaado wixii kalena in dhaqso loo furo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa aamina ee wasiirka arrimaha dibadda ee kenya waxba naguma diidin waan isla garanay inay muhiim tahay waanan isla garanay in maaragtay arrintaasi dhaqso wax looga qabo arrintii haddaan dib uga noqonno heshiiskii saddex geesoodka ahaa mar horea heshiisya la gaadhay muxuu horey ugu socon layahay heshiiskaasi wax khaasa oo kuu sheegi karaa ma jiro innaga naftarkeena mataqaana xaggan soomaalida dowladeenu ay ay soo martay wakti yaroo yaro ruxmaysay oo wasaarihii hore iyo madaxweynaha iyo baarlamanka iyo khilaafya soo dhex galeen kolleyba markuu khilaaf caynkaas oo dowladaha in la yidhaaho waa post conflict oo inagoo kala oo kasoo baxaya dhibaato badan iyo qalaad sokeeye dhibaatooyinka caynkaasi way way iska yimaadaan markay dhibaato caynkaasi dhacdana arrintaa keliya uun dib uma dhigayso waxay dib u dhigaysaa maatideena sidii iskuul loogu samayn lahaa sidii horumarka dalka looga shaqayn lahaa sidii argagixisada loola dagaalami lahaa ugu dambayntii kulankii nuumeynta ayuu ku egyahay mise waxaad ku heshiiseen in aad wada hadashaan mar kale ood isu timaadaan waxaanu ku heshiinay inaan maanta halkaa kasii wadno baan ku heshiinay anigu iyo wasiirada khaarijiga aamine maxamed jibriil aan is aragno mar labaad iyo jimciyadda qurumaa ka dhacaysa qolada u n h c r ka aan fiirino sidii hore loogu sii wadi lahaa ee heshiiskaa hore loo gaadhay